أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo xaalad cabsi ah ayaa soo wajahday saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada beled xaawo kadib amar adag oo uga yimid dowladda xabashida itoobiya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa eedayn kulul u jeediyey hoggaanka kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka ee wilaayadaasi mid ka mid ah ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran xaalad cabsi ah ayaa soo wajahday saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada beled xaawo kadib amar adag oo uga yimid dowladda xabashida itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaa tilmaamaya in xaalad cabsile ay soo wajahday maleeshiyaadka riddada ee uu hogaamiyo murtad cabdirashiid janan kuwaasoo ciidamada itoobiya ee ku sugan doola u qabteen in isaga iyo ciidankiisa muddo saddex cisho a uga baxaan magaalada beled xaawo sidoo kale shalay diyaaradaha ciidamada itoobiya ayaa lagu arkay hawada magaalada beled xaawo gaar ahaan xerada u k oo ay degan yihiin maleeshiyaadka cabdirashiid janan taasoo cabsi horleh ku abuurtay maleeshiyaadka riddada gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gedo murtadka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir ayaa qiray in ciidamada etoobiyaanka ay amar ku siiyeen in maleeshiyaadka riddada ka baxaan magaalada beled xaawo asantaas waa dhab weeye saraakiil etoobiyaan ahaa doolabka soomaaliya marka warkaa ayagu ka yimid ah inay saddex beri qabteen oo yidhaahdeen mas-uuliyiinta soomaaliya oo joogta beled xaawo xira u k saddex maalmood gudahooda ku faarajiyeen meesha marka waa dhab wey warkaas dhinaca kale kulan u dhexeeyey saraakiil etoobiyaan kuwo kenyaati ah iyo ku-xigeenka axmed madoobe murtad maxamuud sayid aadam ayaa shalay ka dhacay duleedka magaalada beled xaawo kulankaasi ayaa la sheegay in looga hadlayay xiisada beled xaawo iyo sidii ciidamada etoobiyaanka ay qayb uga noqon lahaayeen duulaanka maamulka riddada jubbaland uu ku qaado maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada beled xaawo mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada marka ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka magaalada marka murtadka lagu magacaabo maxamed sheikh waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkii guriga ku sugnaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiinta ee deegaanka siinka dheer ee ku yaal waddada xiriirisa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho dhanka kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus oo toos ah ku ekeeyeen xerada murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhaba mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulal u jeediyey hoggaanka kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan moxamed cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday nidaamka riddada ah ee uu ka tirsan yahay ninkan ayaa war qoraal ah oo soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku dhaliilay siyaasadda kooxda riddada soomaaliya isagoo si aad ah uga qeyldaamiyey shakhsiyaadka diblomaasiyiinta ah ee dowladaha shisheeye u soo dirayaan soomaaliya oo uu sheegay inay hubin weysay qaarkoodna ay leeyihiin dana guraacan isagoo hadlaya ayuu yidhi tani waa fadeexad weyn iyo ceebba marka dowladda aysan ku guulaysan howsha ugu fudud ee ah in la baaro aqoonsiga diblomaasiyiinta ajaanibka ah ee loo soo dirayo soomaaliya waxaa dhacaya inaad la macaamiisho diblomaasiyiin leh ujeeddooyin xuna tanina waa doqonnimo cadda inkastoo uusan ninkan caddaynin cidda ula jeeday shakhsiyaadka ajaanibta ah haddana hadalkiisa ayaa yimid kadib markii saacado kadiba madaxweynaha koox eridada murtad gurguurta uu warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomayey safiir ee dowladda etoobiya u soo magacooday muqdisho suleymaan didiifa woosh oo ah safiirka cusub ee xabashada ayaa muddooyinkan daba si aad ah uga soo horjeeday siyaasadda koox eridada soomaaliya uuna dhaliili jiray taasoo saacadihii lasoo dhaafay buuq xoogan ka dhex dhalasay koox eridada qudheeda waxaana dib loo faafiyey hadallo weerara toos ah ku ah nidaamka riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed dowradan oo socotay muddo labaatan cisho ah waxaa loo qabtay wilaada ducaada iyo umurada xisbadaha ee degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe waxaana dowradan soo agaasimay waliga wilaayada shabeellada dhexe iyadoona munaasabadii lagu soo afmeerayay ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabadii lagu soo gabagabaynayay dowrada oo ahayd mid si aad ah loo soo qabanqaabiyey waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sida wilaada wilaayaadka hiiraan iyo bakool ugu horeyn waaliga wilaayada shabeellada dhexe yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kaba ku tukude oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediya iyo si aad ah ula dardaarmay mas-uuliyiinta dowladda loo soo xiray iyo shacabka muslimiinta ah waxaa la idiin doortay oo la idiin magacaabay inaad hirgeliseen aayadan jazaakum allahu khayran waxaa la idinka rabaa in dadku waxay idinka sugayeen idinka helaan fikir iyo aaraatiina laydinkama rabo qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo sunnada nabiga ayaa dadkan diin u ah ayadayna dowla u yaqaanaan qofay war ka yeelayaan ama beenbeen ka yeelayaanna ma jiro dadkuna waa nooga aqoon badan yihiin diinta waxaa layska rabaa marka diinkaas ilaahay inaan ummadda ku dhaqno dadkana maxaa ilaahay aayado kula hadlay dii dadkii umarada ahay la yidhi ina allaha ya'murukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli labadaas qodob haddii ay helaan dadka waxaa ku waajibaya ayadana hal aayad ayaa ilaahay ku waajiba hadday helaan xuquuqdii ammaanaadkoodii in loo gutay cadaaladna lagu kala xukumay kitaabka ilaahay weeye macnuhu cadaaladiyo lagu kala xukumay kitaabka ilaahay haddii ay intaas helaan xaqi ay lahaayeen weeye ayagana waxaa ku waajib ah wa adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minku wa adiicu allaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula dadow rasuulka adeeca wa ulilamri dadka amaka u saaxiibka ahna raaca oo ka waryeela oo minkum mu'miniinta adinkeeda ka mid ah yaa waaye waa ninkii amiir idiin ah ee ammaanadiina gudanaya haddou idin xukumaayana cadaalad idinku xukumaaya ka waryeela dowladda islaamku waxay ku dhisan tahay labadaas aayadood sidoo kale waxaa dhankooda xafladda kalimaad dardaaran u badan ka jeediyey wilaada wilaayaadka hiiraan iyo bakool waxaan kaloo dardaarmayaa insha allahu tacaala alrifqu walliin oo runtii dowladan qayb weyn ama aad looga hadlay lagu celceliyey lagu celceliyey sababtan waxay tahay nabiyullaahi moxamed sal allahu alay wasalam ayaaba la amray oo fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik rifqiga haddii tusaale yar aan usoo qaadanno hal xadiid oo saxiixulmuslimka ku jiro oo nin kasta mas-uula xasuusnaado nabigan sal allah alay wasalam wuxuu yidhi allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi xadiidkaas muslim ayaa soo saaray heerkiisa waxaa la rabaa marka inaan maanka ku hayno nabiyulaahi moxamed sal alla alay wasalam xadiidkaas wuxuu ugu duceeyey madaxda dadku dhimris wuxuu ku habaaray madaxda dadka maaragtay kadeed ku noqoto oo dhibaataysa madaxda marka maaragtay labadaas ayay u qaybsamaan mid saddexaad maba jirin marka alrifqu walliin inaan shicaar ka dhiganno halkudhig aan ka dhiganno qodobka kale aan dardaarmayo waxaa waaye alcafwu wasafxu dadka in laga indhalaabto waxyaaba akhdaad oo yaryar oo maxaanku irahdaa xuduud aysan gaarsiisanayn hadda in laga indhalaabto dadka naseexada inaan u badin cafiska ta'fiir iyo saamayn gooni ah ayuu leeyahay akhyaarey waxaad arkaysaan wixii juhud idinku baxay wixii dadaal la maray wixii dad u ahal ah waxa idiin sheegayeen ay idinku noqnoqdeen laydinku celceliyey mashruuc aad looga soo shaqeeyey hufan baad mushaarakayseen mas-uuliyadda idin saareen mid baa idinkugu korortay rabbigiinna kaashada waxa aad xambaarteen oo la idiin sheegay haddaad daaci tahay haddaad muxtasib tahay haddaad tahay waali haddaad tahay maktab kale intuba mas-uuliyad baa idin saaran dhulka ilaahay cadowga nooga saaray subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay uu rabay in laga sameeyo oo ummadda qudwo loogu noqdo oo ilaahay rasuulkiisii lagu matalo oo shareecadeenni lagu kor yeelo dadka laga raba waa dadkiinnaas khiyaare waxaa ka mid ah waxyaabaha aan raba nafteyda tiin inaan xusuusiyo loona baahan yahay dowladeenna aan maanta doonayn u baahan tahay ummadda in la kasbado adiga ayaa dadka muslimiinta ah meesha ku matalo qof walbow dareen waxa noo yaallo inta ay la egyihiin iyo xoogga ay qabaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala kulligeen inuu khaatimada noo hagaajiyo raggaa xilka lagu mashaqeeyey oo aan walaalaha nahayna hawsha ay qabanayaan rabbi inuu u sahlo ugu dambeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda hadallo ka kooban ka jeediyey xafladda iyagoona ballanqaaday in howlihii loo igmaday ay si hufan u gudan doonaan waxaan mataqaanaa halkan ka caddaynayaa inaan qaadanay dowlo noocyadeeda kala duwan ee lagu tajiidinayay walaayada makaatiibta ee kala duwan ee ugu horeeyaan wilaadda ee maktaba xisba ducaadda ilaahay fadligii inoo soo gabagowday maanta alxamdulilaah ilaahay subxaana watacala baan ku mahadinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ku hadlaaya afka maktabka dacwada gaar ahaan maxaafadada gamboole waxaan ugu baaqaa dadka deegaankaas jooga inay ilaahay subxaana watacaala diintiisa u nasreeyaan gobolada ka dhan oo shabeellada dhex diinta ilahay nusreeyaan ayna qaataan ilaahay kitaabkiisa kulligeen wada istaagna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxaafadaadka iyo muxuu ahaaye wulaada maxaafadada gaar ahaan aniga waxaan ku matalayaa maxaafadada jawhar insha allahu tacaala dadkii ka soo qayb galay ama wax duruustii ka baxaysay bixinayay ama ciddii soo abaabushay ilaahi subxaana wa tacaala waxaan u deenaynaa miisaankooda xasanaadka inuu saaro annaguna wixii meesha aan ka qaadnay inaan gudbinno oo ilaahi subxana watacaala dartii aan dadku u gaarsiino ayaan meeshaan uga xambaarnay culumta aan meeshaan ka xambaarnay waxaa ka mid ah caqaa'idka zuhdiga siyaasa sharciya oo dadka in lagu maamulo loogu talagalay idaarada iyo maamulka iyo kala dambaynta nidaamkii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan ku tadbiiqin dadka ilaahay subxaana watacaala oo noogu talagalay inaan maaragtay waajibka annaga aan leynahayna aan ka gudanno koodiina aan maaragtay u gudno oo mataqaana ilahi subxana watacala aan ku xirno waxaana ku matalaynaa insha allahu tacala islaamka inaan maaragtay sijida leh aan u gudano insha allahu
aniga oo matalahaya degmada gamboole waxaan u mahad celinaynaa macalimiintii iyo culimmadii duruusta kala gedisanee faraha badanna siisay ee juhdiga nagu bixisay muddadii labaatanka cisho ahayd waxaan leeyahay dhammaan maxaafadaadka shabeellada dhexe ee ka qayb galay dowladan ilaahay subxaanahu watacaalaa uga xambaarah ka dhigo dadkana gaadhsiiya sidii naloogu sheegay ilaahayna subxaanahu watacaalaa waxaan rajaynaynaa inuu annaga nooga dhigo dhulkaa fataxaadka ilaahay subxaana watacaala gaaladii hadda jebiyey ee na siiye fataxaadka nagu soo geliyey gabagabadiisii dhammaystirkiisii muqdishona inaannu insha allahu aanu u noqono annoo saldhig allaha subxaanahu watacaala baanan cuskanayna oo baryaynaa inaannu ilaahay subxaana watacaala gaaladaasna dhaafiyo dowradan loo qabtay mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe ayaa kusoo aadaysa xilli bilihii lasoo dhaafay allah fadligii mujaahidiintu ay furteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi mahadsanid cabdulkhani mid ka mid ah ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola nool oo geelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen casaam carafaad munaasabadan ka dhacday gudaha degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayuu mid ka mid a ganacsatada ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyey toban neef oo geel ah uu hadiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore tobanka neef oo geela walaalka muslimka uu u diyaariyey walaalihiisa muslimiinta ah waxa uu ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe si uu u gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ku sugan furimaha hore odayaashii waxgaradka degmada bu'aale ee ku sugnaa munaasabadan lagu wareejinayay geelaasi ayaa goobta ka hadlay waxayna qeybaha kala duwan ee bulshada ku booriyeen inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro saliibiyiinta iyo dabadhalfiyada murtadiinta annagoo eh odayaalka degmada bu'aale waxaan meesha hadda u fadhinaa oon goobjoog u nahay walaal walaalaha muslimiinta ee gobolka jubbada dhexe degan qaasaan degmada bu'aale oo la baxay toban geel eh walaalkaas xoolaha ku wareejiyey mujaahidiinta ribaadka ku jirto u sidiqaystay walaalkaas ayaan u ducaynaynaa waxaan kaloon gobaabinaynaa ama aan u sheegaynaa ganacsatayaalka gobolka in ay walaalkaa ku daydaan sidii oo walaalkaa xoolaha u bixiyoo kale in xoolaha u bixiyaan ee kuna sidiqaystaan muslimiinta ribaadka ku jira een ayaga lacadligood ku jiifno ku hundurno aan ku seexanno shareecada islaamka loogu oogaayo wiilashaa yararka ee ribaadka ku jira weeye waxa aan nabadgelyada iyo barwaaqada iyo basbaska iyo maaragtay dacwada aan ku fulinayno walaal walaalaha ganacsiga ka mid ah ayaa maanta wuxuu ku wareejiyey degmada bu'aale toban noofa geel walaal markaas tobanka neefka geela wuxuu ku wareejiyey walaalka gobolka sheekh cali darwiish oo naa'ib hadda u yahay oo lagu wareejinhayo waaligeena degmada bu'aale walaalkaas wuxuu xoolaha oo la baxay walaalaha ribaadka ku jira jihaadka ku jira ilaahay dartii ayuu oo la baxay walaalaha muslimiinta ee ribaadka ku jira ayuu u bixiyey walaalaha muslimiinta ee ku nool jubbooyinka waxaan kula dardaarmaynaa arrinka isaga awal waxaa la arki jiray qabiil baa wax lagu bixin jiray hadda maanta waxaan aragnay oo kow igu aniga hadda walaal keligii oo shakhsi oo ganacsada ah oo toban neef oo gela keligii bixiyey walaalaha muslimiinta waxaan ku dhiirigelinayaa ninkaa isagaa tusaale inay u noqoto oo ay ku daydaan waxaan ninkaa ugu ducaynaynaa in ilaahay wixiisa wax barakaysan ooga dhigo dhammaan eelka jooga oo deegaanka hoos jooga oo ganacsatada ah inay ku daydaan sida wiilkaa oola baxay hoolaha in ayagana oola baxaan oo ku daydaan yaan ka codsanaynaa deegaanka degan yaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah nin walaala oo walaalaha ka mid a oo garanaysa deegaanka bu'aale oo ganacsato ah khayr badan la baxay toban neef oo geela geelaasoo ugu talagalay walaalaha ku jilba xidhan furinta in magaranaysaa ku caawiyey taasoo uu la baxay in uu magaranaysaa ajir iyo xasanaad isagoo weliba magaciisa qariyey oo hadda in la sheegay iyo aan dalbanin walaalkaasaan u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa isaga maaha qofkii koobaade walaalo badan oo khayr badan baa jira waxaa la dhihi karaa cusmaan ibnu cafaan radiallahu canhu ardaah wadadiisii oo kale weeye marka tobankaas geela ah ee walaalka uu la baxay in ilaahay hashiibo boqol ugu dhufto iyo ka sii badan oo ilaahay uu ku barakeeyo xoolihiisa ayaan ugu ducaynaynaa bulshada muslimiinta ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya halganka jihaadka ee ka socda bariga afrika ee layskaga xoranaya saliibiyiinta duulaanka ah iyo murtadiinta ku garab taagan duulaankaas mahadsanid casam ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegayaa dowladan waxaa loogu magacdaray mucaad ibnu jabal waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowladan ka faa'iidaystay ku dhowaad laba boqol oo qof oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ku nool deegaanka wargaduude oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool muddo laba isbuuc ah oo dowladan ay socotay kadib waxaa deegaanka lagu qabtay munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowladan taasoo ay ka qayb galeen culummo mas-uuliyiin nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale munaasabadda oo ka dhacday gudaha deegaanka wargaduude ugu horreyn waxaa kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga dadka dhammaan mas-uuliyiinta ah oo ilaahay kitaabshii dadka hogaamiyaw geeka may wahe dowradan sharciga dadka muslimiinta en qobaday en faa'iideeyay dadkii muslimiinta ahaa ee dowladda ha ajiibi reer wargaduuda ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan kijaaziya dhammaan ma hasanyin islaamka may wahe cilmiyu caqiidu iyo iimaan la rumaayow cilmigaasi oo la ka dhagamow oo la faafiyow oo la difaacow oo la iska xukuma way islaamka dhaqan way sidiisaba mayla faday markan maalin ilaahay gelay ina diintan islaamka ee ilaahayni sharafay cilmija la kororsado kitaabka iyo sunnadii la barado wali cilmigaasi dadan sheegawna la aamino waana laka dhagamo ilaahay dartiisna dadku haata qaar ka mida ardaydii ka faa'iidaystay dowladan ayaa ka warbixiyey dowlada ay qaateen iyagoona soo bandhigay qaybo ka mida duruustii dowlada ay ku qaateen muddadii ay u socotay laysa alqariibu qariiba shaami waalyamani ina alqariiba qariibu laxdi waalkafani ina alqariiba lahu xaqun liqurbati على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنرن غريبا حال غربتي الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لا يبالغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني لماذا خلقنا الله
خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سؤال ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها جواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سؤال كم مراتب الدين وما هي جواب مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال كم أركان الإسلام وما هي جواب أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا mayd liyeerhey suubiabdi salaada liyeerhee deegaanka wargaduudika noolay dooriyada niindareert dhamtada baa niindareert ku taabkiina ninbari walaha nunku fahagni may fadaanen haniinkanana wamad kastabana ninsheeniya fadaan hudmaada saasa ku odsadaan mayka noola deegaanka wargaduudo eed aan ku faayini walbadanoo unan gorane ayaa ku barane ilaahay aan kamahadsagna madaas kubaad muslimiinta aan kamahadsagna may fadaane muslimiinta ku odsadaane dooridi inti dhaninkananaga dhaninkananaga dowradan lagu qabtay deegaanka wargaduude oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid waxay qayb ka tahay dowrad sharci ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey maktabka dacwada uu ka qabanayay deegaanada hoostaga degmada waajid iyadoona boqolaal muslimiin ah ay dowraadkaasi ka faa'iidaysteen mahadsanid abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu